أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله صلى الله وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحابته الكرام أجمعين قال العلامة سالم بن عبد الله الحضرمي رحمه الله تعالى فصل في بيان قدر الحيض وما يذكر معه فصل هذاكن فاصل مدح كلا ساروي في بيان قدر الحيض xaydka waa dhiigga caadada loola jeedaa xaydka dhiiggaas caadada qadarka uu leegyahay caddayntiisa ayuu u fasiliya iyo wamaa iladii kii caddayntiisii yudkaru la sheegi doono macahu maca alxayd xaydkaas la jiritaankiisa wixii lagu sheegi doono oo min almasaa'il masaa'il kale oo iyaguna xaydkaas la xidhiiri doona weli waxaa inoo socdaa kitaabkeennii safiinaha ahaa waxaan soo qaadannay ilaa toddoba cashar ama toddoba xalqo oo xalaqaadkeennii aan u soo fadhiisannay kitaabkan safiinaha xalqadan ama casharkani waa casharkii sideedaad bacdamaa uu naga kala dhex galay safarkii xajka nasalu llaha tacaala an yarsuqanaa xajan mabruuran wa denban makfuuran wsacyan mashkuuran watijaaratan lan tabuur ilaahay dhammaanteen subxaanahu wa tacaala xaj maqbuul allaha nagu irsaaqo waxaana dhici kartaba in haddee safar laga soo laabanayo waa safarada adduunyada kii aakhirana allah noo fududayo oon laga soo laabanaynin oon adduun dib loogu soo laabanaynin ilaahay xusnu lkhaatima allah nagu siiyo fasalkani marka wuxuu ka hadli doonaa dhiiggan la yidhaaho xaydka qadarka uu leegyahay iyo axkaamtiisa iyo masaa'il kale oo la xidhiira marka in la ogaado dhiiggan xaydka la yidhaaho qadarka ugu yar iyo qadarka ugu badan iyo da-da la dhihi karo markii dhiiggan xaydka haweenka uu ka yimaado da-da ugu yar oo lagu tilmaami karo waa xayd markuu gabadha uu ka yimaado masaa'ilkaasuu fasalkani uu ka hadli doonaa waana fasal runtii aada muhim u ah maxaa yeelay dhiiggan xaydka waxaa ku xidhan axkaam fara badan waxaa ku xidhan in qofku uu ogaado salaadda xilliga ay waajibka ku tahay inuu tukado iyo xilliga salaaddu ay xaaraam ka tahay ilaa waxaa jira qofkii haweenka ahaa xilli salaadda inay tukato ay waajib ku tahay oo hadday ka tagto loo ciqaabayo oo loo cadaabayo xilli waxaa jira haddana salaaddii hadday tukato ay naar ku gelayso waa xilliga xaydka oo dhiigga uu ka socdo oo salaaduba ay xaaraam tahay waxaa kaloo dhiiggan xaydka axkaamta la xiriira ka mid ah axkaamtii qiraa'ati lqur'aan oo haweenkii yacni qur-aan ma aqri'i kartaahoo daahir ma tahay mise waa haweeney xaa'ido ah oo qur-aanka inay akhriso xaaraamu ka yahay waxaa la xidhiira fasalkan masaa'ilka xaydka ka sheekayn doona axkaamtii xajkana xiriiruu la leeyahy maxaa yeelay haweenaydu markay xajiso dhiiggan xaydku hadduu ku dhaco waxaa jira yacni arkaantii xajka rugni ka mida ayaa xaaraam ka ah rugnigaas oo ah dawaaf bilkacba kacbadii inay dawaafto marka waa fasal taabanaya ama xiriir laleh abwaab fara badan oo fiqhiga ka mid a wuxuu kaluu fasalkan xiriir uu la leeyahay axkaamu dalaaq qaybo ka mid a yacni furiinka axkaamtiisa qaybo ka midana fasalkan xiriir uu la leeyahy maxaa yeele waxaa jira xilli gabadhii aan la furi karin oo furiinkeedu uu xaaraam yahay waa marka dhiigga xaydku uu gabadhii uu ka socdo dhiigga xaydku intuu socdo gabadhii xaa'ido ay tahay sida horeba aan u soo qaadannay waa xaaraam in la furo waxaa kaloo fasalkan uu xiriir la leeyahay axkaamu listimtaac oo xilli waxaa jira zawjka zawjadiisa inuu isticmaalo ay xaaraam ka noqonayso waa markii ay tahay xaa'ido oo dhiigga xaydku uu socdo waa xaaraam marka fasalkan wuxuu taaban nolosha qofka qaybo badan ee ka mid a iyo masaa'ilka qaybo badan oo ka mid a ayuu xiriir la leeyahay walidaalika wuxuu si gaara uu fasalka u taaban wuxuu ka mid yahay axkaamta la yidhaaho axkaamu nnisaa axkaamta gaarka ku ah dumarka maxaa yeelay dhiiggan xaydka wuxuu ka yimaadaa haweenkuu ka yimaadaa haweenkuu si gaara haddana gaar ugu yahay ragga barashadoodana inay raggu bartaan iyaduna waa muhim maxaa yeelay iyaguna qaybo wuxuu kala xidhiiraa fara badan wuxuu kala xidhiiraa haweentii wakhtiga ay xalaasha u tahay inuu u tago oo ay daahir tahay inuu ogaado iyo inaysan daahir ahay inay xaa'ido tahay oo markaa yacni la jiibsigeeda ama jamaaceeda isticmaalkeedu xaaraam ka yahay iyo wakhtiga isticmaalku xalaal uu yahay wakhtiga haweenka inuu furo uu xalaal u yahay wakhtiga ay xaaraam tahay in zawjadiisa uu furo arrimahaasna dhinaca ragga xidhiiru fasalka uu kala leeyahay si guudna ragga xidhiiru fasalkan uga leeyaho dee waxaa raggii la xidhiira dumarkii oo ama waa xaaskiisii ama wuu dhalay ama waa hooyadii ama waa la dhalatay inuu axkaamtan baro isagana waajibay ku tahay axkaamta xaydka inuu baro waajibay ku tahay waana masaa'il runtii inta badan su-aashoodu ay aada u soo laalaabato ay fara badan tahay marka fasalkani inkastoo aada u gaaban yahay haddana cilmigiisu aada u ballaaran yahay aqalu lxaydi aqalu lxaydi aqalu zamani اlxayd waktiga xaydka kan ugu yaraanta badan yowmu wa leyla habeen iyo maalin wey masalada ugu horeysa masaa'ilka xaydka ka mida waxaa weye in la ogaado xaydka intuu soco karo maxaa ugu yar sheekhu wuxuu ku yidhi raximah اllahu tacaala xaydku intuu soco karo waxaa ugu yar habeen iyo maalin habeen iyo maalin ulajeeddada laga leeyahay waxaa weeye waa qadarkooda habeen iyo maalin wax la mida waa labaatan iyo afar saac labaatan iyo afar saac wey yacni tusaale ahaan haddii dhiiggii maalin walba tusaale ahaan hal saac kaliya gabadhii ay isku aragto ka bacdina uu dhiiggiiba iska istaago dhiiggiiba uu iska istaago maalintaas oo dhan dhiiggii waxba calaamaadkiisi iyo astaantiisii ma aysan arkin maalintii labaad haddana way aragtay dhiiggii ilaa hal saac ama laba saac u ka socday saacadaha marka haddii la aruuriyo hadday noqonayaan saacadaha haweentu ay wax isku aragtay afar iyo labaatan saac aruuriskooda hadduu isku gaaro maxaa la leeyahay dhiiggaas waa xayd yacni wakhti ama ha xidhiiraan ama talfiiq ha lagu sameeyo ha la soo aruuriyo saacadahaas aqalu zamani alxaydi zamanka xaydka waxaa ugu yaraan badan yowman wa leyla habeen iyo maalin intaa marka waxaan ogaanay dhiigga lagu tilmaami karo inuu xayd yahay ugu yaraan waa inuu socdo habeen iyo maalin yacni waa labaatan iyo afar saac ugu yaraan haddii aan aragno gabadhii dhiiggii habeen iyo maalin wax ka yar inuu ka socday dhiiggaas kuma magacaabayno xayd ee waxaanu ku magacaabaynaa damulfasaad ama sida hadda wakhtigan loo yaqaan egfeshin waa dhiig egfeshin ah laakiin xayd ma noqon karo tusaale ahaan maantaoo kalea gabadhii ay dhiig ay isku aragtay hal saac laba saac ayaa makaankii ay qoyaan ku aragtay oo dhiig astaantiisii ah ka bacdina dib uguma soo laabanba waa iska istaagay dhiiggaas marka maadaama habeeniya maalin uu ka yar yahay kuma tilmaami karno inuu xayd yahay xayd markaanu ku tilmaami karno waxaa shardi ah habeen iyo maalin ama wax la mida qadar la mida oo labaatan iyo afar saaca in makaankii ay ku aragto dhiiggii iyo astaamihiisii ulajeeddada marka laga leeyahay habeen iyo maalin yacni shardi ma aha sayalaanu dam laa yushtarad sayalaanu dam habeen iyo maalintaas in dhiiggu iska shubmaayo waxba taasi shardi ma aha ulajeeddada waxaa weeye waa an yabqa almakaanu mulawathan makaankii uu dhiiggu ka socday inuu qoyan yahay aa loola jeedaa oo dhiiggii uu ka qoyan yahay waktigaasaa loola jeedaa mooye ulajeeddadu maa dhiiggii inuu shubmayo inuu socdo waxba shardi ma aha dhiigga marka la dhihi karo wuu istaagay waa an yabqa almakaanu naqiyan daahiran saafiyan makaankii ama booskii dhiiggu ka imanayay haddii suuf iyo wax la mida la geliyo wax astaan dhiigoo soo raacaysa waa in la waayo markaasa waxaa la dhihi karaa dhiiggii waa go-ay ama waa istaagay xaydkii aqalu zaman alxayd zamanka xaydka waxaa ugu yar yowman wa leyla habeen iyo maalin wa haalibuhu haalibu lxayd xaydka haalibkiisuna situn lix wood aw amase sabcun ama toddoba wood xaydka sida dumarku uu u badan yahay markii istiqraac iyo tatabuc iyo raacraac lagu sameeyey waa lix maalmood ama toddoba maalmood inuu socdo waa sida yacni haalibka dumarku yahay ama dhaqanka xaydku uu yahay lix maalmood ama toddoba maalmood ayay dumarku u badan yihiin inuu ka socdo wa akharuhu akharu اlxayd akharu zamani اlxayd wakhtiga xaydka kan ugu badan oo uusan dhaafi karinin khamsata cashara shan iyo toban oo yowman min yowmin maalin ah shan iyo tobankaas maalmood oo bilayaaliha maca layaaliha habeenadooda la jira shan iyo toban maalmood iyo shan iyo toban habeenna ma dhaafi karo dhiigga xaydku waa ugu badnaan wakhtiga ugu badan oo dhiigga xaydku uu socon karo waa shan iyo toban maalmood haddii shan iyo toban maalmood uu wax ku darsado oo haweenaydii ay aragto maalinta lix iyo tobnaad makaankii inuu weli uusan daahir ahayn haddii haweentii aragto haweenaydii aragto maalintii lix iyo tobnaad inuu weli makaankii uusan daahir ahayn oo dhiiggii uu jiro maalintaa lix iyo tobnaad waa tukanay gabadha inay tukato ayaa waajib ku ah maxaa yeelay lix iyo toban maalmood xayd ma gaari karo xayd waxaan ku xisaabaynaa shan iyo tobankii maalmoodoo tegey ayaan xayd ku xisaabaynaa amaa maalinta lix iyo tobnaad waxaa waajib ku noqonaya gabadhu inay tukato waxaa ka socdana oo makaankii ka qoyanna kuma tilmaamayno inuu yahay xayd bal waxaan ku tilmaamaynaa damulfasaad ama egfashin aan ku tilmaamaynaa inuu yahay waa dhiig iska cudura dhiig iska cuduroo iska yimid weeye kii salaada looga tegi jiray oo soomka looga tegi jiray ma aha kaas walidaalika see u tukan marka maadaama dhiiggii meeshii uu ku yaallo waxay u tukanaya gabadhii inay soo istijooto oo musqusha ay gasho haddii ay ka baqayso in dhiiggii uu dareero oo dareer uu la yimaado ama uu soo baxo ay ka baqayso oo makaankii daahirka uu soo gaaro waa inay cobto meeshii suuf iyo wax la mida ay ku cobto oo meeshii ay xirxirto waxaana markaa waajib noqonaya istijada markii ay ka soo baxdo musqusha isla markiiba inay weysada la xidhiiriso oo wax fatra ah aysan u dhexaysiinin maadaama dahaaradani ay tahay dahaaro daruuro ah markii weysadii haddana waxaa waajib ku ah isla markii weysadii ay dhammayso salaadii inay hore ka gasho taqliilan lidem yacni sidaa degdegta waxaa loo yeeli dhiiggii in xoogaa la yareeyo muddada uu socdo muddada uu socdo in la yareeyo weysadii iyo salaadiina waa inay xidhiiriso markaa salaaddii dhexdeeda hadday wax yimaadaan iyadoo saa u dadaalaysay salaaddii dhexdeeda hadday wax yimaadaan waa qof macduur ah oon wixii celin karinin saas awgeed yacni salaadaasi waa salaad jaa'is oo saxiixa oo u ansaxday maadaama daruura ay hayso qofkii oo dhibaata ay hayso nidaamkaasay ula dhaqmi haddii dhiiggu uu ka bato shan iyo toban maalmood laguma tilmaami karo xagga sharciga dhiig xayd ah ee waxaa lagu tilmaami dhiig iska cudura oo iska yimid wa akharuhu akharu lxayd kan ugu badan xaydka khamsata cashara shan iyo toban weeye yowman min yowmin maalin shan iyo tobankaas maalmoodoo bilayaaliha maca layaaliha habeenadooda la jira marka intaas waxaanu ka ogaanaynaa xuduudda aqalulxayd beyna aqali lxayd wa akharihi aqalulxayd oon ku tilmaanay habeen iyo maalin iyo xaydka inta ugu badanoo lagu tilmaamay shan iyo toban maalmood inta u dhexaysa wixii yimaada waxaa la siin karaa xukumka xaydka habeenayo maalintaas iyo shan iyo tobankaas inta u dhexaysa wakhtiga u dhexeeya waxaa la siin karaa zaman yacni xugum xayd tusaale ahaan gabadhii maantoo kale ayay waxay isku aragtay dhiig berrioo kale dhiiggii ma arkin tii ku xigtay ma arkin toban maalmood ka bacdi iyadoo meesha iska qallalan toban maalmood ka bacdi ayay haddana dhiig isku aragtay toban maalmood ka bacdi maalintii koowaad dhiigay aragtay toban maalmood ka bacdi haddana dhiigay aragtay toban maalmoodna waxba iskuma haynin maalintii koowaad unbay wax aragtay toban maalmood ka bacdi dhiig aragtay xukunku muxuu noqon dhiiggan hadda ay aragtay toban maalmood ka bacdi maadaama xuduuddii shan iyo tobankii uu ku dhex jiro waxaan leenahay dhiiggani waa xayd dhiiggii waa xayd laakiin qofkii maxaa laga rabaa mar walbaba haddii noocaas oo kale xukunkaas oo kale uu ku yimaado gabadhii waxaa mar walbaba waajib ku ah haddii ay aragto makaankii ilaa dhiiggani inuu ku go-ayo maadaama xuduuddiisu ay ballaaran tahay dhiiggani inuu ku go-ayo lixdii maalmood inuu dhaafayo inuu toban maalmood uu gaarayo ma oga isla marka gabadhu ay aragto mar walbaba makaankii inuu daahir yahay oo uu qalalan yaho suuf haddii la geliyo suufkii wax dhiiga oo soo raacaya aysan jirin haddayba xaqiijiso waa inay qubaysato oo ay tukato waajibu ku yaha mar walbaba waa dadaal yacni ixtiyaad lisalaad salaaddii in loo dadaalo awgeed haddii marka iyadoo tukatay salaaddii ka bacdi haddana dhiig ay isku aragto welina ay ku jirto xuduuddii shan iyo tobankii shan iyo tobankii oo waxay ku jirtaa akarulxayd kama baxsana shan iyo tobankii markay tukatay ka bacdi waxay aragtay maalintii ku xigtay haddana dhiigay isku aragtay salaaddii waa inay joojiso saasay ula dhaqmi ilaa shan iyo tobanka ay ka tallaabsato shan iyo tobanka maalmood wixii ka tallaabana waan ogaanay xukunkiisu waa isaga egfashin weeye waa dhiig iska cudura ma aha xayd laakiin dumarka yacni qaarkood waxay sameeyaan waxay samaynayaan tusaale ahaan laba maalmood saddex maalmoodaa dhiiggii ka socda maalintii afaraad dhiiggii waa ka istaagay maalintii afaraad dhiiggii markuu ka istaagay ma tukanayaan ma tukanayaan dhiiggiina waa istaagay waxay leeyihin maxaan ka ogahay inuu soo laabtaa iska dhici karta ma tukanayaan haddii inuu soo laabtaa dhici karta maxaa kaloo dhici kara inuusan soo laabanna sooma dhici karto waa inaad tukato meeshii haddiiba aad aragtay inay daahir tahay qalalan tahay meeshii haddiiba aragtay inay daahir tahay oo qalalan tahay waa inaad tukato mar walbaba saddex maalmood afar maalmood ayaa dhiiggii ku hayay afar maalmood ka bacdi waxaad aragtay meeshii iska qalalan iska dadaal meeshiiba haddii intaad suuf gelisay aada ogaatay in wax dhiigu aysan lahayn tuko haddaad markaad dadaashay ka bacdi haddana dhiiggii aragto salaadaadii waa salaad aada iska dadaashay waxaa lagaa ajir siinaa mujarad اlqasdi qasadka aad salaada u qasaday iyo dadaalkaasaa ilahay ajir kaa siin laakiin nafsu salaad ajir ka heli maysa maxa salaadii waaba baatil adoo dhigi qabaad somahay marka nidaamkaas waa in mar walba la sameeyo aqalu duhri daahir ahaanshaha midka ugu yaraanta badan duhrigaasoo bayna alxaydatayni labada dhiig u dhaxeeya khamsata cashara shan iyo toban oo yowman min yowmin maalin ah aqalu duhri daahir noqoshada kan ugu yaraanta badan daahir noqoshadaasoo bayna alxaydatayni labada dhiig u dhaxeeya khamsata cashara shan iyo toban wey oo yowman min yowmin maalin ah waxaan soo ogaanay xaydka inta ugu yar iyo inta ugu badan iyo sida qaalibkiisa oo dumarku u badan yihiin haddana waxaan ogaanaynaa haweentu inta ugu yar oo ay daahir noqon karto ugu yaraan inta ay daahir noqon karto haweenaydu sheekhu wuxuu yihi raximah اllahu tacaala haweenta inta ugu yar oo ay daahir noqon karto waa daahir noqoshada u dhexaysa labada xayd waa shan iyo toban maalmood shan iyo toban maalmood daahir noqosho ka yar ma jirto xagga sharciga maalan gabadhan dhiiggii way ka qubaysatay dhiiggii kalena ma gaarin duhrigaa u dhaxeeyaa waa inuusan ka yaraan shan iyo toban maalmood gabadhii dhiiggii waa ka qubaysatay kii kalena ma gaarin dhiiggii kalena ma gaarin wakhtigaa fatradaa u dhexaysa labada dhiig oo gabadhu ay daahir noqon karto ugu yaraan waa shan iyo toban maalmood hadduu ka yaraadana see la yeeli lacalla lacalla hadduu ka yaraado wixii ka yaraada see la yeeli maalan gabadhii dhiiggii way ka qubaysatay dhiiggii markii ay ka qubaysatay oo ay xaqiijisayoo meeshii suuf ay ku baartay oo ay ogaatay suufkii wax dhiigoo soo raacaya inaysan jirin maalan toddoba maalmood ayaa dhiiggii ka socday meeshii suufay gelisay waa aragtay makaanku inuu daahir yahay waa iska tukatay waa toddoba maalmood kabacdi ay tukatay saddex maalmood markay tukanaysay waa toban maalmood marka toddobadii dhiigu ka socday iyo saddexdan maalmood ay yani tukanaysay tobankaas maalmood kabacdi ayay waxay aragtay dhiig haddana yimid meeshii waxay ku aragtay dhiig dhiiggaas maxaan ku tilmaamaynaa ilaa saddex maalmood keliya ayaa meeshii qalalnayd kabacdi dhiigaa yimid maxaan ogaanaynaa saddexdii maalmood oo naquhu uu jiray meesha iyadaa iska qalalnayd mooye waxaan ku xisaabaynaa qayb dhiiggii ka mida daahirba ma ahayn marba hadduu dhiig yimid saddexdii maalmood xataa daahirnima maba jirin ma gabadho iyadaa iska dadaalaysay oo dadaal uun salaadda isaga tukanaysa mooye daahirnima ma jirto maxaa yeele saddex maalmood wax daahir ah laguma tilmaami karo labada dhiig daahir noqoshada u dhexaysa shan iyo toban maalmood markay gaarto ayaan dhihi karnaa waa daahir gabadhii amaa shan iyo toban maalmood wax ka yar daahir laguma tilmaami karo waa dhiiggii uun soo laabtay aqalu duhri daahir noqoshada kan ugu yar duhrigaasoo beyna alxaydatayn labada dhiig u dhexeeya khamsata cashara shan iyo toban wey oo yowman min yowmin maalin ah marka beyna xaydatayn maxaa baxay sheekhu wuxuu yidhi daahir noqosho u dhexeeya labada dhiig waxaa baxay daahir noqosho u dhexeeya beyna xaydin wa nifaas dhiiggii xaydka iyo dhiiggii umusha daahir noqoshada u dhexaysa xukunkeedu muxuu noqon karaa kaasi wuu ka yaraan karaa shan iyo toban maalmood shan iyo toban maalmood wuu ka yaraan karaa ama xaydku ha hormaro oo umusha ha ka hormaro ama dhiigga umushu intuu hormaro xaydku markaa ka bacdi ha yimaado marba hadduu daahir noqoshadu ay u dhexayso dhiiggii xaydka ahaa iyo dhiiggii umusha daahir noqoshada u dhexaysa shan iyo tobankaasi wuu ka yaraan karaa tusaale ahaan gabadhii iyadoo uur leh ayay xayd isku aragtay waa yacni marar naadiray dhacdaa naadir w gabadha iyadoo uur leh ayay waxay isku aragtay xayd wa suuratu taqadumi alxayd yacni xaydkiioo hormaray suuraddiisa waxaa weeye kaan xaadat alxaamilu caadataha binaءan calى alqowli اlasaxi ana alxaamila qad taxid waxaan ku dhisaynaa qowlka raajix oo gabadha xaamiladu mararka qaar inay xaydi karto gabadhii uur leh ayaa lacalla xayd uu ka yimid ثuma dahurad yowma aw yowmayn hal maalin ama laba maalmooday daahir ahayd uma waladad waa dhashay laba maalmood iyadoo daahir ahayd waa dhashay wa nasala bacdahu annifaas meeshaa marka maxaa yimid daahir noqosho laba maalmood noo ahtay ama hal maalinay daahir ahayd ka bacdi dhiiggii nifaaskiyaa yimid umushii daahir noqoshadaa maxay u dhexaysaa xayd iyo dhiiggii umushay u dhexaysaa daahir noqoshada noocaasi way ka yaraan kartaa shan iyo toban maalmood oo waxay iska noqon kartaa hal maalin xataa laakiin daahir noqoshada la leeyahay shan iyo toban maalmood kama yaraan karto wixii ka yaraadana dhiig dhiiggii xaydkaan xisaabaynaa waa daahir noqoshada u dhexaysa labada xayd marna waxaa dhici karta inuu nifaasku hor maro oo xaydku uu daba maro markaasna daahir noqoshada way ka yaraan kartaa shan iyo toban maalmood wa suuratu ta'ahur kaan nafisat ilmar'atu akthara nifaas sitiina yowman haweenaydii dhiig umuleedkii wuxuu ka socday waktigii ugu badnaa ayuu ka socday lixdan maalmood ayaa dhiiggii umushu ka socday uma dahurad yowman aw yowmeyn lixdan maalmood dhiiggii umushu markuu ka socday hal maalinay daahir noqotay ama laba maalmood uma nasala calayha alxayd hal maalin iyadoo daahira ama laba maalin daahira dhiiggii xaydkaa u yimid halkaas maxaan ka arkaynaa daahir noqosho ka yaraatay shan iyo toban maalmood taasoo kalena way dhici kartaa maxaa yeele waa daahir noqosho u dhexaysa dhiig umuleed iyo dhiiggii xaydka u dhexaysa oo weliba uu soo hormaray dhiig umuleedka uu usoo hormaray marka taasoo kale way dhici kartaa wa haalibuhu haalibu duhri daahir noqoshada haalibkiisa inta haalibkaa dumarku ugu badan yihiin inay daahir noqdaan oo dhaqanka dumarkuba uu yahay arbacatun wacishruuna labaatan iyo afar weeye yowman min yowmin maalin aw amase halaaatun wacishruun ama labaatan iyo saddex weeye yowman min yowmin maalin dumarku waxay u badan yihiin labaatan iyo afar maalmood inay daahir noqdaan waa haddii dhiiggu uu socday lix maalmood hadduu dhiiggu ka socday ama daahir noqoshada dumarku wuxuu u badan yahay labaatan iyo saddex inay gabadhu ay daahir noqoto labaatan iyo saddex maalmood hadduu dhiiggu ka socday toddoba maalmood si bishii loo dhammaystiro maxaa yeele bil walba ahi dumarku inta badan bil walba waxaa isugu jira hal maro ay daahirsato iyo dhiig ay isugu jira daahir iyo dhiig ayaa bil walbaa wadataa marka dhiiggii haddaan ka xisaabno lix maalmood inuu ka socday daahirkii meeqa maalmood u noqon labaatan iyo afar maalmood ee daahir noqon haddii dhiiggii gabadha uu hayo toddoba maalmood uu hayona imisay bishaas daahir noqon labaatan iyo saddex maalmood ay daahir noqon marka walaa xadda wax xad ah soohdin ah uma sugnaanin liakarihi akari duhri daahir noqoshada inta ugu badan xuduud ma leh oo waxaa weeye dhiigga inta ugu badan sharcigu wuu sheegay dhiigga xaydka inta ugu badan aan soo marnay waa shan iyo toban maalmood wixii ka bataahayna xayd ma ahanin daahir noqoshada inta ugu yarna waan soo sheegnay laakiin daahir noqoshada inta ugu badan sharcigu ma sheegin leanna waxaa weye gabadhii waxaa dhici karta sanad dhanba inuusan dhiiggu uusan ku dhicin laba sano inuusan dhiig ku dhicin saddex sano toban sano inuusan dhiig ku dhicin iyadoo weliba ku jirtaa xuduuddii yacni aan gaarin ya'siga ama aayisada ay ku noqon lahayd oo ay ku gaboobi lahaydoo dhalmadu ay uga istaagi lahayd iyadoon gaarin ayaa mararka qaar waxaa iska iman karta gabadhii in hal sano laba sanoba wax dhiigaba aysan arkin walaa xadda xad uma sugnaanin liakarihi akari duhri ay duhri bilijmaac culimmadu way isku waafaqeen duhriga inaan la xadayn karin inta ugu badan walidaa qaala bnu qaasim اlgazi wuxuu yidhi fii sharxi اlgaaya kitaabka kaaya la yidhah sharxiisa wuxuu ku yidhi faqad tamkuhu اlmarأaةu dahrahaa ay abadahaa bilaa xayd oo waxaa dhici karta haweenaydu weligeedba inay daahirba iska noqoto dhiig xaydaba aysan arkin ay ka sayidatina faadima calayha الsalaam gabadhii nabiga oo kale salى اllahu عalayh wasalam oo wax xaydaba waxaa la yidhi laguma arkin wa xikmatuhu xikmadu waxa weeye waa cadamu fawaati zamanin calayha bilaa cibaada oo ilaahay gabadhaas wuxuu ku karaameeyey gabadhii nabiga sala allahu alayh wasalam in yacni wakhti aysan cibaadaysanaynba uusan soo marinba oo weligeedba iska cibaadaysanayso salaaddu marnaba aysan xaaraanba ka ahayn walidaalika sumiyat waxaa lagu magacaabay azahraa sumiyat waxaa lagu magacaabay azahraa wa qiila inahaa waladat azahraa'a wey meesha godka kitaabka uu goday waa kordhig sumiyat naa'ibu faacilkii hiya azahraa'a waa mafcuulkii labaadan kordhigay waqiila waxaa la yidhi inahaa waladat waqta alguruub faadima waxay dhashay wakhtigii qoraxdu ay dhacaysay wanasala calayha anifaasu maja nifaaskii hal mar unbau ka yimid uma dahurad isla markii maalintiiba horay daahir ka noqotay wasalad waana tukatay ilah ku karaamayey subxaanahu wa tacaala marka haweentu waxaa dhici karta sidaas oo kale inuu ilaahay uu ku karaameeyo waxaa dhici karta hal sano laba sano ka badan inay daahir iska noqoto aqalu nifaasi dhiig umulaadka kan ugu yaraanta badan majatun hal mar soo tuurid wey hal maroo yacni ay dhiig soo tuurto islaantu markii uu ka soo baxo caruurku markuu ka soo baxo kabacdii hal maroo dhiig uu soo tuurto ugu yaraan wey dhiigga nifaaska kaasaa ugu yar nifaasna haddii sidiisaba waxaa la dhihi karaa addamu alkhaarij caqiba alwilaada nifaas maxaa la yidhaha markii caruurku uu ka soo dhammaado oo haweenaydu caruurka ay dhasho caruurku markuu soo baxo kabacdi dhiigga soo butaacayo imanayo kaasaa waxaa la yidhaha nifaas amaa hore waan usoo sheegaynay islaantu intay foolanayso oo foosha ay ku jirto oo weli caruurkii uusan soo bixin waxyaalaha imanaya ama biyo ha noqdaan ama dhiig imanaya ha noqdaan waxaasoo dhan nifaasna lama dhihi karaan soo marnay oo waa damulfasaad oo islaantu waa iska tukanay markaas oo kale waa iska tukan wa haalibuhu haalibu nifaas nifaaska haalibkiisu dhiig umuleedka haalibkiisu sida dumarkuba u badan yihiin dhaqankooda arbacuuna afartan weeye oo yowman min yowmin maalin ah afartan maalmood wey yacni dumarku siday ugu badan yihiin oo dhaqankooduba uu yahay afartan maalmood kabacdi inuu dhiigu ka go-o ayay u badan yihiin dumarka dhaqankooda laakiin dumarka qaarkooda waxay maqleen afartankaasay maqleen markaasay iyagoo dhiiggii laga yaabo toban maalmood ama shan iyo toban maalmood kabacdiba umushii inay ka baxday oo dhiig meeshiiba iska qallalan tahay ayay waxay leedahay weli afartankiiyaan ku jiraa markaas aysan salaadaba tukanaynba waana daahiray noqotay war horay daahir noqotay waxaa laga yaabaa shan iyo toban maalmood kabacdiba dhiiggii inuu ka istaagay oo makaankii hadday suuf gelisaba wax soo raacayo dhiiga uusan jirin iyadoo xugumkii duhriga qaadatay oo daahira ayay waxay leedahay afartankii weli iima dhammaan markaasay salaad la-aan iyadoo taariku salaada ayay gurigii iska dhex joogtaa taariku salaad iyadoo waxay leedahay afartanay udhegta ka maqashay afartankan ulajeedada laga leeyahay waxaa weeye waa afartan dhiiggii uu socdo weli aysan daahir ahayn amaa dhiiggii fii bacdi alaxwaal wuxuu isaga istaagi karaa xataa majuu isaga istaagi karaa hal mar intay soo tuurto a isla markaas intay ka qubaysatay hore iska tukan kartaa isla maalintay umushay ayaa dhici kar waxa yacni mar walbaba la fiirinaayo waa dhiigga istaagiisa iyo socodkiisa dhiiggu hadduuba gabadha ka istaago walow hal maalin ba alla ilbiriqsi kabacdi ba ha ka istaago ilbiriqsi kabacdi xataa dhiiggaas hadduu iska istaago meeshii suuf haddii la geliyo ay nadiif tahay horay salaaddeeda ka tukanay way dhashay nusdaqiiqi kabacdiba dhiiggii waa istaagay suufay ku baraaweyne meeshii waa yacni waa daahir waa nadiif ha soo qubaysato ha weysaysato ha tukato laakiin ma jiraan waxa la leeyahay afartankiiyaan weli ku jiraan oo salaadi ima bilaabanba afartankiiyaan ku jira dhiiggaa la fiirin mar walbaba wa akharuhu akharu nifaas dhiig umalaadka kan ugu badan xadka ugu badan xagga sharciga uusan dhaafi karin situuna lixdan weeye yowman min yowmin maalin ah inta ugu badan oo nifaasku uu gaari karo waa lixdan maalmood lixdankaa maalmood gudahooda wixii socda oo dhiigba ahoo socda waxaa lagu tirinaa dhiiggii nifaaska inuu yahay amaa lixdan wixii ka bata oo lixdan iyo kow maalintaa lixdan iyo koowaad wuxuu ku xugum yahay xaydkii ka batay shan iyo tobanka waxaan soo marnay xaydku hadduu shan iyo toban ka bato maalinta lix iyo tobnaad in gabadha salaaddii lagu leeyahy dhiig umulaadkuna hadduu lixdan ka bato maalinta lixdan iyo koowaad waa inay salaaddii bilowdo xataa dhiiggii ha socda hadduu doono dhiiggii xataa isagoo socda maxaa le dhiiggan socdaahi ma aha dhiiggii umusha waa dhiig kale oo iska yimid oo cudur iyo egfashin iyo waxyaalo noocaasi u yimid mooye kii umusha xadka ugu badani lixdan uu ku haray lixdan uu ku haray kii sharciga waxaan iska socda waa dhiig cudura marka waa tukanaya oo sidii oo kale musushay geli waa soo istijoone waa soo dahirine haddana horey waxay la xidhiirine weysaqaadkii horena salaaddii ka xidhane wadalika biistiqraa'i الshaaficiyi radia allahu tacaala canhu oo imaamu shaaficiya wuxuu raacraac ku sameeyey oo daraasad ku sameeyey dumarkii xilligaa jooga wuxuu ogaaday dumarka xilligaa jooga in nifaaskoodu uusan ka badan karin lixdan maalmood uusan ka badan karin wa cubuuruhu sitiina hadduu dhiigga nifaasku uu lixdan maalmood ka tallaabsado ka cubuuri اlxaydi akara waxay la mid tahay dhiigga xaydka oo ka tallaabsaday shan iyo toban maalmood ka tallaabsaday ayuu la mid yahay xukunkiisana waan soo qaadan faslun fii bayaani maa laa malaamata min asharci calaa taakhiiri salaati can waqtiha bisababihi faslun haadaakani faasilu mid wax kala saaro fii bayaani maa shay caddayntiisuu u fasal yahay shaygaasoo laa malaamata wax canaan ah min asharci sharciga xaggiisa wax canaana oo ka imanaysa aysan jirin calaa taakhiiri salaati salaada gadaalmarinteedana aan laysku canaananayn can waktihaa waktigeedii laga gadaal mariyo bisababihi shaygaas sababtiisana looga gadaal mariyo salaadda waktigeedii fasalkan wuxuu ka hadli doonaa waxyaalo sharcigu qofka uusan ku eedaynaynin haddii salaaddii ay uga tagto waa wax kooban waa laba arrimood bis labada arrimood haddii salaaddu ay kugu dhaafto sharcigii kuma eedaynaayo dembina laguu qori maayo oo waxaa tahay qof macduur ah oo cudurdaar salaaddii uga tagtay acdaaru salaati salaada cudurdaaryaalkeedii ihnaani labow waxyaalo la dhihi karo qofkii salaaddii wuu ka tegey dembina looga qori maayo laba bisaa ka jirta salaaddii qofkii waa ka tegey oo ma tukan wax dembiyana looga qori maayo laleeyahay labaa ka jirta annawmu hurdada iyo wanisyaanu iyo halmaan qayb saddexaad ma jirto qofkii waa hurday tusaale ahaan laakiin hurdadaas intuu hurdayey wakhtigiiyaa dhaafay salaaddii wuxuu soo baraarugay oo hurdadii uu ka soo toosay iyadoo wakhtigeedii uu tegey dee qofkaas waxaa waajib ku noqonaya salaaddaas inuu soo qadeeyo waa waajib laakiin wax dembi ah oo looga qorayaahi ma jiraan laakiin qofka sidaa la leeyahay waa hadduusan hurdin bacda dukhuuli wakti bacda dukhuuli wakti salaa amaa salaadda wakhtigeedii markuu galay ka bacdii hadduu iska hurdo maxaa la rabay qofkan salaaddii wakhtigeediaba la joogaa inuu tukado salaaddii wakhtigeedii isagoo la gaaray ma tukana waa iska seexday jiifkiisuu ka doortay salaaddii iyo cibaadadii ilaahay sidaasuu marka hurdadii ayaa ku fakatay oo salaaddii sidaasay ku dhaaftay qofkaasi wuxuu galay laba dembi wuxuu galay ismu taariki salaad horta salaaddii uu ka tegey dembigeeda waa loo qoray wuxuu kaluu galay dembi labaad oo ah ismu nowm dembiga hurdada ilaa wakhtigan in la hurdo waaba xaaraam haddaad og tahay salaaddii inay ku dhaafayso ama aad u malaynayso salaaddu inay ku dhaafayso wakhtigiina la taagan yahay waa xaaraanba inaad inaad hurido inaad hurido waaba xaaraan qofku isagaa mar walbaba isqiyaasi kara oo qiyaasuu iska bixin karaa qofkii tusaale ahaan waa wuu dhafray xaloo dhan uu dhafray salaaddii subxii aadaankii salaaddii subxii waa la adimay fajarkii wuu dhashay markaa kabacdi uu istuuray qofkaasi laba dembiyuu leeyahy dembiga salaadda uu ka tegey iyo dembiga hurdada hurdadana waa ku dembaabay maxaa yeele bacda dukhuuli lwaqti haddaad og tahay salaaddii inaadan ka gaarayno hurdadu ay kula tegayso waa xaaraan in la hurdo xaaraan walidaalika sheekha sharax uu kugu sheego wuxuu ku yidhi wa ama in naama bacda dukhuulihi dukhuuli اlwaqt waktiga markii la gaaray kabacdi haddii uu iska seexday fain calima hadduu ogaaday annahu yastaqriqu alwaqt waktigoo dhan inuu hurdo ku maashaynayo xaruma calayhi nowm inuu hurdaba hadda xaaraami ka ahay waya'hamu ihmayn laba dembiyuu dembaabi ihma taariki salaad wa ihma nowm wain istayqada hadduu hurdada ka soo tooso calaa khilaafi danni siduu u malaynayo si khilaafsanha dhacdo waa soo toosay wasallaa fi lwaqti waktiga dhexdiisii ayuu ku tukaday lam yaxsul ma xasilaayo ihmu tarki salaad dembigii salaadda uu ka tegey ma loo qoraayo maxaa yeele salaaddii waa tukaday wa ama alimu aladii xasala bisababi nowm dembigii hurdada laakiin sababtiisa ku xasilay falaa yartaficu dembigaasi ma ka kor noqonayo dembigii weli waa loo haystaa ilaa bilistikfaar dembigii hurdadaa la rabaa inuu ka toobad keeno dembigii hurdada lacalla yacni salaaddii subax waa hurday waktigii iyadoo dhalatay oo waktigii la gaaray kabacdii uu hurday waa soo toosay ilaah ba soo baraarujiyey salaaddii oo waktigii weli wax ka dhiman yahay ayuu soo toosay salaaddii waa tukaday salaaddii horta dembigeedii yacni dembigii taariku salaadnimada wuu ka dhacay maadaama salaaddii uu tukaday laakiin maxaa lagu leeyahay dembigii hurdada loo haystaa maxaad u hurday waktigii oo jira maxaad u hurday adigoo weliba dannigaaga haalib uu ku yahay inaadan soo toosaynin hadda nasiib aad kutoo ku soo toostay mooye salaaddu way kaa tegi lahayd walidaalika mar walbaba waa inaan loo qaadan uun masaladu inay tahay hurdo kasta iska seexo hurdo kasta waa uun cudur salaaday kuu noqone waa inaan la dhihin masaladu tafsiilay leedahayoo wakhtiga salaaddii iyadoo la gaaray kabacdi haddaad hurdo oo markaasna maladaadu ay tahay in hurdadana kula tegayso waaba laba dembi markaas dembiga hurdada iyo dembiga salaada والنسyaan xukunka labaad kan labaad oo isagana qofkii dembi aan looga qoraynin hadduu salaaddii ay ka tagto waa halmaanka hadduu halmaamo weliba halmaankaas waxaa shardi ah shayga uu salaada ku dhex halmaamayay ayaa la fiirinaa waxa uu yahay marka la leeyahay lagu dembaabi maayo wax jaa-is oo iska bannaan amaba sunno kale ama cibaado kale uu ku dhex halmaamay maala isagoo cilmigiisu u daalacanayay oo kitaabkii ugu ceshanaya casharkii salaaddii ku dhex halmaamay casharkii dhexdiisa dembigaas loo qori maayo laakiin salaaddii waa laga rabaa inuu soo qadeeyo salaaddii inuu soo qadeeyo waa laga rabaa ama shaqo bannaan isagoo shaqaysanaya shaqadii shaqaysanaya ayuu salaaddii iska halmaamay halmaankaas dembi looga qori maayo laakiin salaaddii inuu soo qadeeyo waa waajib amaa haddii halmaanku uu ka dhasho shay karaahiye ah isagoo qofkii ku dhex jira ama shay xaaraam ah isagoo ku dhex jira de markaas salaadaas waa ku dembaabiya waa loo haystaa tegidda uu ka tegey inuu soo qadeeyana waa waajib ay idaa lam yansha halmaanku hadduusan ka dhalan weeya can taksiirin gaabin iyo xadgudub ka lacibi shidranjin shaxdii cayaariddeedii oo kale bikasri awalihi wahuwa almukhtaar wa fadxihi mucjaman wa muhmalan wahuwa xaraam shidranjiga in la cayaaro waa xaaraam laakiin xaashiyada hoose waxay ku leedahay almuctamad annahu makruuh bishuruudihi sida raajixa laakiin waa karaahiyo shaxda in la cayaaro waa karaahiyo liannahu in shurida fiihi maalun min aljaanibayni faqimaar labada dhinacba haddii lacag lagu kala dilanayo lacag haddii lagu kala dilanayo shaxdaas waxay iska noqonaya qimaaro hadda waaba xaaraanba oo min axadimaa ama labada midkood haddii lacag laga qaadayo midka kale uusan lacag bixinayn fa musaabaqa waa tartan calaa gayri aalati alqitaal wax dagaalka iyo jihaadka aan anfacayn oo lagu tartamay noqon fa faaciluhaa qofkii sameeyey musaabaqadaas mutacaadin wuxuu qaatay licaqdin faasid heshiis faasida ayuu galay qaalahu shaykhu lislaam waa zakariya alansaari uula jeedaa shaykhu lislaam fii sharxi lmanhaj sharxu lmanhaj saasuu ku yidhi zakariya alansaari marka shaxdii iyo turubkii iyo laadhuudii iyo banoonigii iyo filimka la fiirsanayo iyo waxyaalaha maaragtaa gameka telefonada ku jira oo la fiirsanaayo iyo waxyaalaha maaragtaa facebooka iyo waxyaalahaasoo dhan haddii aad ku dhex halmaanto salaadii waxaad tahay qof dembiilo ah oo ilaahay caradiisa ay ku dhacayso cuquubada ilaahayna ay sugayso hadduusan ilaahay kuu cafin subxaanahu wa tacaala halmaanka waxaa weeye wax jaa-is oo sharcigu ogol yahay markaad salaada ku dhex halmaanto markaas way marka lagu leeyahay salaaddii soo qadee dembina yacni dushaada ma saara markii lagu leeyahay taas wey amaa waxyaalo karaahiya ama waxyaalo xaaraama haddaad ku dhex halmaanto waa dembaawday markaas waxyaalaha mar hadda aan tilmaannay oo kale haddii lagu dhex halmaamo faslun fii bayaani shuruudi sixati salaad waxaa kaloo la mid a dadka sidaas oo kale waxyaalaha salaadda lagu dhex halmaamayo mihnadaha ama xirfadaha noocaas oo kale ah dadka abuuraya dadka abuuraya haddii mihnaddii isagu uu abuuray iyo xirfaddii isagu uu abuuray hadday sabab u noqotay dadkii inay salaaddii ay ku dhaafto isagana dembigaas intaa salaaddii ay ku dhaaftay dembiguu xarmbaari lacagta uu shaqaysanayana waa lacag xaaraan ah waxyaalaan hadda banooniga la furanayo sallaxa loo furtay waxaan sallaxa la yidhaaho banooniga loo furtay oo yacni ujro laga qaadayo halkii saacba laleeyahay toban dollar ama shan iyo toban dollar ayaa qofka laga qaadi laleeyahay sallaxyaashaa hadda ku yimid oo fasaadka dhibaatada abuuray waxaa dad ganacsataha abuuray ciyaalkii marka waxaa samaynayaan salaadiyaa looga tegey maqhribkiyaa lagu dul addimay casirkiyaa lagu dul addimay ceshihiyaa lagu dul addimay ma oga waa dad yacni waxaad u malayn xoolo oo kale ah dugaag oo kale wax waajiba saaran aysan jirin oo kale isagiina meeshu u fadhiyaaho lacagtiisuu ka gurubsana lacagta heerkaas uu ku shaqaysanayo waa lacag aan laga xajiyi karin qofka hadduu dhintana aan laga duugi karin oo karfan aan looga soo iibin karin wey maxaa yeele wuxuu sabab u noqday intaasoo khalaa'iq ah oo ilaahay subxaanahu wa tacaala cibaadadiisii ku halmaantay isagaa dadkan sabab uga dhigay marka waxyaalaha noocaas oo kale ah waa magaalada hadda ku soo badanaya waa in laga digtoonaado kasabka laga helayo haddii qofka xilliyada salaaddii uusan xiraynin oo ganacsigii iyo waxyaalihii maaragtaahay uu furan yahay oo xilligii salaadda uu sidaa u furan yahay dadkii salaadda ay ku dhex halmaamayaan kasabkiisu wuxuu noqonaa kasab xaaraam ah faslun fii bayaani shuruudi sixati salaad haadaakani faasilu mid wax kala saaro wey fasalkaasoo fii bayaani shuruudi sixati salaad salaadda ansixiddeedii ansixiddaa shuruuddeeda caddaynteeda ahaaday fasalkan wuxuu ka hadli doonaa shuruudda salaadda ay ku ansixayso yacni qofka marka uu salaad uu tukanayo waxaa laga maarmaanaya intaan salaaddii la gaarinba in shuruuddan uu soo maro waa laga maarmaan marka shardu salaad waxaa la yidhaha maa yatawaqafu calayha sixatu salaad walaysat minha waa waxa salaadda ansixiddeeda uu ku taagan yahay laakiin haddana salaaddii maahiyadeedii iyo xaqiiqadii salaadda ka mid ma aha arkaantii salaadda iyo ajzaadii salaadda iyo xaqiiqadii salaadda ka mid ma aha laakiin waa ashyaa la rabo salaadda intaadan gelin inaad samayso qaarkoodna hadda daa'imba ay tahayba yacni inay daa'im noqdaan oo mustamir ay noqdaan ilaa salaadda aad ka dhammaynaysaba shuruudu salaati salaadda shuruuddeedii amaaniyatun sideed sideeddaa shardi shardi ka mida haddii la waayo qofka salaadiisii ma ansixayso dahaaratu lxadaثayn labada xadaث ka daahir noqoshadeeda labada xadaث ulajeedada laga leeyahay waxaa weeye waa alxadaث اlasqar wاlxadaث اlakbar xadaثka yar iyo midka weyn labadaba waa in daahir laga yahay xadaثka yarka waxaa loola jeedaa waa waxyaalaha weesada jebiya weesada wixii burinaya waxyaalaha weesada burinaya waa inuu qofku daahir ka yahay ama hadduusanba weese qabin oo salaaddii uu yidhah saasan ku tukan salaaddaasi ma ansaxayso hadduu og yahayna waaba ku dembaabi salaadda uu samaynayo wuu og yahay isagoon weese qabin waa cayaar iyo kujeesjees salaadda uu ku jeesjeesayo waaba xaaraanba salaaddii inuu tukado isagoo og inuusan weese qabin hadduu salaaddii galo hadduusan ogeynna waa loo cudur daari laakiin markuu ogaado salaaddaa waa inuu soo qadayo xadadka weynna waxaa loola jeedaa waa maa yuujibu algusla waa wixii qubees waajib yeela waa inuu maara ka daahir yahay sida janaabadii oo kale waa inuu ka daahir yahay maxaa yeelay rasuulka sala allahu calayh wasalam xadiiskii bukhaariga keyrkiisa ay warinayeen uu ku yidhi laa tuqbalu salaatun bigayri tahuur salaad lama aqbalayo dahaaro la'aan ah salaad dahaaro la'aan ah ma la aqbalayo marka dahaaradu waa shardiga ugu muhiimsan wadahaaratu dahaaro weeye cani najaasati najaaso laga daahir noqdo fi thawbi marada dhexdeeda looga daahir noqdo walbadani korkana looga daahir noqdo walmakaani booska lagu tukanayana looga daahir noqdo saddexdaas shayba waa in najaas ay qofku uu ka marnaado waa marada aad ku tukanaysid dharka aad ku tukanaysid iyo jirkaaga iyo makaanka aad ku tukanaysid makaanku waa derintii ama salliga ama sijaayaddii aad ku tukanaysay intaasba waa inay daahir ay ku yihiin haddii saddexdaa mid ka miduhu uu nijaas uu xambaarsan yahay salaadaadii ma ansaxayso ma ansaxayso salaada wa satru lcawra shardiga saddexaad wa satru lcawra cawrada asturkeedii wey cawrada in la asturana waa shard bijirmin daahir wax jirmile waa in lagu asturo wax jirmile oo daahir ah waa in lagu asturo oo jirmi lagu asturo dee waxaa ku baxaya mugdi oo kale meel mugdiga haddaad tidhaha mugdiga yaasaa asturi ah dee mugdigii wax la taaban karoo jirmi leh sidii dharkii ah ma aha mugdi oo kale astur ma galo bijirmin daahir waa inuu daahir yahay yamnac waa inuu diidi karo ru'yata lowni اlbashara haddana korkaaga midabkiisa waa inaan loo jeedin oon laga sheekayn karin haddii qofku cad yahay waa in dharka korkiisa aan laga sawiri karin caddaantiisii hadduu madow yahay madowgiisii waa in dharka korkiisa aan laga arki karin dharku waa inuu yahay dhar yani midabka asturaayo bian laa yucrafa bayaaduhaa min naxwi sawaadiha waa in korka madowgiisa iyo caddaankiisa aan la kala garanayn fii majlisi takhaadub meel layskala hadli karo oo yacni qof kuu dhowaado kula hadlaya oo kale hadduu ku fiiriyo waa inuu dharka hoostiisa waxa ku jira oo caddaantaada ama madowgaaga uusan arki karin liqaadirin calayhi qofkii awood u leh waay asturkaas walow biicaaratinba awood ha ugu yeesho wax kale hadduu waayo inuu dharkii soo caariyeysto aw ijaara wax kale hadduu waayo inuu soo ijaarto dharkii uu ku tukan lahaa wain sallaa fii khalwatin ow fii dulma haba ku tukado meel cidlaa ama meel mugdiya xataa hadduu ku tukanayo dharaa laga rabaa inuu is asturo mar walbaba waalwaajibu satruhaa min aclaa wa jawaaniba cawradana waxaa laga asturi mar walbaba kor iyo dhinacyada amaa qofku inuu maaragtaahay kastuumo iyo waxyaalo noocaasa qaato way iska fiican tahay laakiin waajib ma aha kor way iyo dhinacyada waxaa laga asturaayo jirka mar walbaba wa satru lcawrati cawradii asturkeedii wey waistiqbaalu lqiblati qiblada qaabilideedii wey shardiga afaraad oo la-aanteedba salaadda aysan ansixaynin waa in qiblada la qaabilo ay licaynihaa yaqiinan fi lqurbi qofku hadduu kacbadii uu u dhow yahay oo kacbadiiba uu u dhow yahay waxaa waajib ku noqonaya inuu hubo inuu kacbadii uu qaabilay inuu hubo waa laga maarmaan oo markaa ma kaafinayo kacbadiiba hadduu qofku u dhow yahay danni iyo mala iyo dadaal iyo qiyaas kuma filan mana loo baahno maadaama maxal yaqiinaba aad taagan tahay wadannan malayn fi lbucdi hadduu qofku kacbadii uu ka fog yahay oo waddamada yacni kacbadii ka fog ama masaafo kacbadii ka fog qofku uu salaaddii uu ku tukanayana waa inuu u maleeyo meesha uu u jeesanayo inay tahay kacbadii meeshuu wejiga saarayo u jeesanayo inay kacbadii tahay oo qibladii ay tahay waa inuu u maleeyo laa lijihatihaa cala asaxiix jihada uun haddaad isaga jeesato kuguma filla waxaa la rabaa kacbadii inaad caynteedii aada u jeesato oo wejiga aada saarto madaahibta kaleo saddexdaa waxay qabaan jihadu inay ku filanta oo imaam axmed iyo abi xaniifa iyo imaam maalik iyagu waxay leeyihiin xadiiska waxay qabsanayaan maa bayna almashriqi waalmaqribi qibla waa tirmidiga xadiiska warinaya bukhaarina hadda wuu xoojiyeyba isnaadka xadiiska mashriq iyo maqrib iyo bari iyo galbeed bari iyo galbeed inta u dhexaysa waa qiblay qabaan saddexda madhab oo kale oo hadduu xataa qofku uu meelan uun bari ahayn ama qorax dhac aan ahayn ama qoraxda meeshay ka soo baxayso aan ahayn ama koofur aan ahayn hadduu u jeesto dhulka ballaaran isaga jeesto waa iska qiblay leeyihin oo qibladii waa qaabilay laakiin imaamu shaafici raximahu llahu tacaala isaga madhabkiisu wuxuu yahay in la qaabilo caynulkacba haddii ay kuu dhowdahana aada hubsatid haddii aad ka fog tahana aada u malayso inaad ku beegan tahay qibladii ama kacbadii wadaalika bisadri waa xabadkaagu inuu u jeedo laa bilwajhi fii xaqi alqaa'imi aw alqaaci waa in xabadkaagu uu qaabishan yahay kacbadii ama qibladii wejiga hadduu ka sii jeesto waa karaahiyo laakiin salaaddii kuma burayso laakiin xabadku hadduu kasii jeesto eberw xabadku hadduu ka sii jeesto qibladii salaaddii waa ibr wadalika bisadri laa bilwajhi fii xaqi alqaa'im aw alqaaci qofkii istaagnaa ama fadhiyey waa inuu xabadkiisa u jeedo waqta alqiyaami waqta alqucuud ama fi rukuuc wa sujuud qofku markuu rukuucsan yahay iyo markuu sujuudsan yahay fa mucdamu lbadan jirka intiisa badana la rabaa markaas in qiblada loo jeediyo ama almuldajic qofka jiifa fayajibu bilwajhi wa muqadami اlbadan qofka hadduu jiif ku tukanayo oo fadhigii uu awoodi waayo istaaggiina uu awoodi waayo markaa wejigiisa iyo wuxuu ku qaabili jirka intiisa badan oo maalan waa in barkintoo kale loo soo dheereeyo si wejigu uu ugu jeesto qibladii uu ugu jeesto walmustalqi fakadalik qofka mustalqiga ah oo qoorqoor u tukanaya dhabardhabar u tukanayana waa sidaasoo kale qofka kale waxaa loola jeedaa qof jiif jiif u tukanaya dhinac dhinac u tukanayay maca akhmasayhi iyo labadiisa cagood oo kale labadiisa cagood ama labadiisa rays ma gaarto waa inuu qiblada u jeediyo qofka mustalqiga ah wayajib waxaa waajibaya rafcu ra'sihi qaliilan in amkana madaxiisana barkinta waa in kor xoogaa loogu soo dheereeyo si qiblada uu u qaabulo marka qibladaa qaabilideeduna waa shardi shuruudda salaada ka mida oo la-aanteedba aysan ansixaynin marka qiblada waxay iska leedahay maraatib ama heerar lagu qaabilo ayay qibladu ay iska leedahay ilaa afar martabo ay fuqahadu ay ku sheegaan martabada ugu horeysa uguna xooga badan maraatibta kalena aysanba ansixaynin waa alcilmu binaxwi ru'ya kacbadii inaad arkayso ood ogaatidood u jeedo sida derbigan hadda masjidka aan u arkaynoo kale inaad kacbadii u arkayso martabadaasaa ugu xoog badan maraatibta kalena maba bannaana inaad yacni qalab iyo wax ku kaalmaysato ama ijtihaad ama waan dadaali ama qiyaas iyo ma bannaano sida derbigan haddaad kacbadii ugu jeedo de markaas waa waajib kacbadii inaad qaabisho caynteedii aada qaabisho waa waajib adigoon qiyaas iyo waxba aadan kaashanaynin martabada ku xigta taa haddaad weyso taa haddaad weyso oo kacbadii aadan u jeedinin sida derbigan aan ugu jeedno oo kale martabada markaa ku xigto salaaddu ay kuugu ansaxayso waa ikhbaaru hiqatin can cilmin qof lagu kalsoon yahay waa inuu cilmigiisa kuugu sheego uu ku yidhaaho kacbadii anigaa hadda soo arkayo waatanaa halkaas u jeeso kacbadii anigaa soo arkayo halkan dhinacan wey wejiga halkanuu kaaga addan yahay halkaa wejiga u jeedi waa inuu ku yidhaaho waa qof markaa cilmi kaaga warramayo kacbadii soo arkay oo ku dhahaya halkan u jeeso taa haddii la waayo iyadana waxaa imanaya markaas oo kacbadii adigu uma jeedid qof u jeedo ku dhahaya war wataasi meeshan iyo kacbadii tahay haddaan soo arkaye halkaa u jeeso ku dhahayana aada weyso heerka saddexaad oo salaaddu ay kugu ansaxayso waa alijtihaad inaad qiyaas samayso ood qiyaasto ood dadaasho waa ijtihaad lilcaalim qofka hadda wax qiyaasayana waa qof yacni habka qiblada loo qiyaaso yaqaana waa inuu yaqaano habka qiya qiblada loogu qiyaaso qiblada yacni habka lagu qiyaasayo waxaa lagu qiyaasaa dabaylaha waa lagu qiyaasaa dabayshu meeshay u socoto qoraxda waa lagu qiyaasaa dayaxa waa lagu qiyaasaa xiddiga qudbiga oo isaguna dhinaca shimaalka waqooyiga ka soo baxa isagana waa lagu qiyaasaa waxyaalo badanaa lagu qiyaastaa qiyaas iyo dadaal inaad samayso haddii usluubka markaas lagu dadaalayo ama habka ijtihaadka aad taqaanid ijtihaadkaasaa ku xiga martabada saddexaad wey tan afaraad haddii ijtihaadkaasna aad ka sii caajistay oo habkii lagu dadaali lahaa iyo nidaamkii qiblada lagu dadaali lahaa aadan fara ku haynin markaa waa taqliid almujtahid qof dadaalay oo adiladii qiblada iyo habka qiblada loogu dadaalayo yaqaana ayaad iska waafaqi marka haddii qofka uu ku yidhaaho waa meeshan hadduu ku yidhaaho halkaasaad markaas aada iska waafaqi qof dadaalay oo adilada qiblada yaqaana marka waxaa jira qalabkan hadda bahashan la yidhaaho baytulibraha baytulibrada bahashan la yidhaaho oo yacni ilaa xilligii horena way jiri jirtay oo kutubta fuqahada qadiimka way ka hadlaan baytulibraha buusalana waa la yidhaha buusalana waa la yidhaha iyadaa laba u qaybsanta baytulibra electroni iyo baytulibra hayr electroni labadaasay u qaybsantaa baytulibradaasi afarta martabo oon sheegnay martabadee ka geli wey marka baytulibradu waxaa weeye waa bir yaroo wareegsan oo yacni mar walbaba waxaa ku xihan wax miqnaadiisa oo jiidanayo mar walbaba waxay u jeesanaya bish bir cagcagaa meesha hore ka cagaaran oo waxaa jirta miqnaa miqnaadiis uu ku xihan yahay qalab miqnaadiisa oo mar walbaba qaabilaya qudbiga qudbiga jihatu shimaal ay qaabili laakiin middaas qiblada laguma xisaabo waxaa lagu xisaabaa midda ka hooseyso fallaarta camal ah taasi markii ay u jeesato mar walbaba cirbadda horeo dhaqdhaqaaqaysa waxay mar walbaba u jeesataa shimaalka waqooyi yani mar walbaba ma seeraynayso waddan walba oo tagtana waa sida waqooyigay mar walbaba u jeesanay taas marka laguma xisaabo qiblada waxaa lagu xisaaba midda ka hooseysa oo fallaarta camal ahoo suuradda fallaarta u jeeda taas way qiblada midda tilmaamaysa baytulibradaas fuqahada waxay isku khilaafeen derajada ay gelayso hadda sheekhan qalyuubi la yidhaaho isagu wuxuu leeyahay waxay geli ikhbaar can hiqa oo martabadii labaad ah oo martabadii labaad oo markii laga soo tago kacbo in la arki waayo wuxuu leeya waaba martabada ku xigta iyadu kacbada haddii loo jeedi waayo martabada ku xigta waa in bahalkaa la kaalmaysto baytulibraha la kaalmaysto marka baytulibrahaas qofkii yaqaano isticmaalkeeda waa qalab loo ictimaadi karo oo loo cuskan karo qiblada tawjiiheeda iyo waafaqidda qiblada maadaama fuqahadu ay isku khilaafeen qaarna ay leeyihin waa martabada saddexaad qaarna ay yihiin waa martabada labaad balyibigu wuxuu leeyahay waa martabada labaad oo waxay ku xigtaa yacni cilmigii aragtidii kacbada markii la waayo booskii labaad oo ikhbaar can hiqa fuqahada qaarna waxay leeyihin waa booska saddexaad oo alijtihaad ijtihaadkii martabadaas saddexaad ayay geli laakiin mar walba waxaa laysku waafaqsan yahay in baytulibrada loo ictimaadi karo qibladii haddii la waayo ikhbaar can ru'ya yacni aragtidii kacbadii haddii la waayo waa la ictimaadi karaa baytulibrada hadday saxan tahay waxaa kaloo shardi ah qofku inuu yaqaano habka loo adeegsado baytulibrada marka waxay wadataa buugay wadataa oo lagu talagalay habka loo adeegsanayo waxaa shardiga mar walbaba meel siman oo sallaxan horta inaad saarto waa laga maarmaan waxaa kaloo laga maarmaan ah waxyaalaha tashwiishka iyada gelinaya qalab waxaa jira ama biro tashwiish iyada geliya oo qibladii ka leexleexinaya biraha waa inaad ka fogeyso waxaa kaloo shardiga haddana inaadan ictimaadin oo aadan cuskan midda dhaqdhaqaaqayso midda dhaqdhaqaaqaysaa waxay kuu xisaabi waqooyi bis qiblo ma sheegto taas middaa dhaqdhaqaaqaysa waqooyi kuu xisaabi waxaad xisaabi mar walbaba fallaarta ka hooseyso iyadu aan dhaqdhaqaaqayn oo meeshaba iskaga taalla oo meeshaba muuqaal ahaan ugu taalla taas weeye meeshay u jeesato qiblada midda tilmaamaysa waa middaa hoose laakiin waxaa kaloo shardi ah mar walbaba beledka aad joogto ama magaalada aad joogto lambarkeedana waa inaad taqaanid magaalada aad joogto lambarkeeda waa inaad taqaanid hadda tusaale ahaan innaga hadda beledkan aan joogno muqdisha lambarkiisu waa lambar labo bahasha marka dhaqdhaqaaqaysa cerbadda dhaqdhaqaaqayseed waxaad ku aadine lambar labo muqdisho markaad joogtid lambar labo markaad ku aadisid midda dhaqdhaqaaqaysa tan hoosaad markaa ka bacdi fiirin meeshay u jeedo halkaasaa qiblo ku ah midda hoose markaad fiiriso laakiin buugaga baytulibrada qaarkeed waxay leeyihiin muqdisho waa soddon iyo sagaal waa khalad taas oo kale baytulbarada noocaas buuggaas dhahaya buuggaas waa khalad lambarka muqdisho waa lambar labo amaa midda dhahaysa waa soddon iyo sagaal waa khalad maxaa yeelay nairobiyaa soddon iyo sagaal ah nairobi isagu wuxuu si toosa ugu qaabili yacni shimaalka waqooyiguu si toosa u qaabili nairobi qofka joogta salaada yumnatan wa yusra midna u leexan maayo toos waqooyi u qaabil qofka nairobi jooga laakiin qofka muqdisho joogaa wuu khilaafsan yahay meesha uu u tukanayo qofka nairobi jooga nairobi iyo annagu isku jiha ma nihin reer muqdisho haddaana isku itijaah ma nihin walidaalika soddon iyo sagaal iyaga ah lambarkooda laakiin muqdisho markii la joogo lambar labaad saarin lambar labo markaad saarto kabacdi aad waxaad fiirin midda hoose ayaad fiirin marka baytulibrahaas waa qalab yacni loo kaalmaysan karo haddii cilmigeeda iyo shuruudaheeda qofku uu yaqaano qibladii uu u kaalmaysan karaa واstiqbaalu اlqiblati qiblada qaabilitaankeedii waa shardi shuruudda salaada ka mida laba xaalo waxaa jirtaa keliya qiblada laga tegi karo laba xaalo bis ayaa qibladii laga sii jeysan karaa xaaladda ugu horeysa waxaa weeye fii shiddati اlkhawf cabsi mubaaxa hadday jirto oo jihaad ama cadow ku eryanayo ood ka cararayso cabsidaasi hadday jirto oo yacni qibladiiba suurtagal ay kuu noqon weyso inaad u jeesato ilaa xaalad deganaansho istiqraara kuma jirtid waad ordaysaa meesha wejigaaga uu kuu yahaad usii ordayso halkaasaa qiblo ku ah adoo ordayaad marka salaaddii ay iska tukanoo rukuucii iyo sujuuddii waad ishaariyo madaxaad ishaari xaaladda labaad oo qiblada laga tegi karo waxaa weeye qofku haddii safar mubaaxa uu safro salaad sunnaana markaas uu tukanayo oo daabaddii uu saaran yahay waxaa u bannaan markaas inuu maaragtaahay daabaddii korkeedii uu isaga sunnaysto meesha markaa daabadda ay u socoto gaariguu u socdo ama farasku uu u socdo ama dameerku u socdo meeshaasaa qiblo ku ah hadduu bari u socdo farasku uu socdo baridaasaad sunnada isaga tukan laakiin salaadaasi waa inay noqoto salaad sunnaa amaa salaadda waajibka maya salaadda waajibka waa inaad daabadda ka soo tegto oo si yacni dhulka aad ku tukato waa waajib wa dukhuulu lwaqti waqtiga gelitaankiisii wey shardiga shanaad waqtiga salaada waa in la gaaro de waktigii oon la gaarin saacaddan oo kale haddaad tidhaaho maqribaan tukan ma ansaxayo waalcilmu ogaasho weye bifardiyatihaa fardiyati salaa salaada waajibnimadeedii waa in la ogaado ay bikowni salaati almafruudati fardan salaada la farad yeelay inay waajib tahay waa inaad og tahay wa haadaa laa budda minhu fii xaqi alcaamiyi wagayrih qofkii caamiga ahaa iyo kii faqiihayo diinta yaqiinay labaduba waa isla midoo waa inay mid walba qof walbaa og yahay salaadda aad tukanayso inay tahay salaad waajib ah amaa haddii salaaddii aad tukanaysaba aad u aaminto inay tahayba sunno salaaddii ma ansaxayso wa an laa yactaqida waa inuusan aaminin qofku fardan waajib waa inuusan u aaminin waajibkaasoo min furuudihaa furuudi salaa salaadda waajibaadkeedii ka mid a sunno inay tahay waa inuusan u aaminin oo u caqiidayn haddii aad aaminsan tahay waajibaadkii salaada waajib ka mida inuu sunno yahay haddaad aaminsan tahay salaadaadii waa baatil tusaale ahaan faatixadii akhrinteedoo kale ayaad waxaad caqiidaysan tahay faatixada in laga tegi karo layska dhaafi karo oo ay sunno iska tahay dee ma ansaxayso markaa haddaad farad mucayan ah an laa yactaqida fardan ay mucayanan farad si gaara haddaad u beegsato rukuucii oo kale aad beegsatood aaminsan tahay inuu sunno yahay sujuuddii oo kale aad beegsatood aaminsan tahay inuu sunno yahay ma ansaxayso salaadaadi ma ansaxayso waijtinaabu lmubdilaati waxyaalaha salaada burinaaya ka fogaanshadeeda waxyaalaha salaada burinaaya mubdilaatu salaad way noo iman doonaan waa inaad ka fogaato wax walba oo salaada kaa burinayo alaxdaaثu xadaثyaalka ithnaani labaw asqaru mid yar iyo wa akbaru mid weyn xadaثku wuxuu u qaybsamaa laba qaybood xadaث yar iyo xadaث weyn faalasqaru midka yar maa iyo ladii kii weeye awjaba alwuduu'a weysaqaad waajib yeela xadadka yar waxaa la yidhaahaa midka weysada buriya oo waajib kaaga dhigaya inaad soo weyse qaadato waan soo marnay nawaaqid alwuduu waxyaalaha weysada buriya waan soo marnay kuwaasaa waxaa la yidhaha alxadaثu اlasqar wixiiba weyse burinaaya xadaث yaraa la yidhaha waalakbaru xadadka weynna maa iyo ladii kii weeye awjaba algusla qubees wixii waajibiyana waxaa la yidhaha xadaث weyn wahiya aljanaaba waa janaabadii walxaydu dhiiggii xaydka ahaa waannifaas walwilaada dhalidii hada calaa dariiqati bacdihim culammada qaarkood saasay u qaybiyeen fabacduhum jacala alaxdaada alaaata aqsaam culammada qaarna xadadka waxay u qaybiyeen saddex qaybood akbar wa awsad wa asqar xadad weyn xadad dhexdhexaada iyo xadad yar falikowni maa yaxrumu bilxaydi akara min gayrihi akara wey meesha uu godka dhigayo kitaabka oo la kordhigi falikowni maa yaxrumu bilxaydi akara min gayrihi yusamaa xadaثan akbara oo waxay yidhaaheen maadaama xaydka waxyaalaha xaaraamta ku ahi ay aad u fara badan yihiin toban shay aan soo marnay oo xaydka xaaraam ku ah ha lagu magacaabo xadadka weyn isaga xaydka walikowni maa yaxrumu biاljanaabati aqala wey meesha ayadana way kor dhigan tahay aqala mima yaxrumu biاlxayd wa akara mima yaxrumu biاlxadaث اlasqar yusamaa xadaثan awsada maadaama waxay yidhaaheen janaabada waxyaalaha xaaraamta ku ah ay ka yar yihiin wixii xaydka xaaraamta ku ahaa kana fara badan yihiin wixii xadadka asqarkaa xaaraamta ku ahaa aan ku magacaawno janaabadii xadad dhexdhexaada walikowni maa yaxrumu binaaqidin liwuduu waxyaalihii weysada burinaayey waxyaalaha xaaraamta ku ah maadaama aqala wey meesha ayadana way kor dhigan tahay aqala min daalika kaas uu ka yar yahay yusamaa waxaa lagu magacaaba ha la yidhi xadaثan asqara faasqariyatu xadadka yaraantiisa wa akbariyatu weyninkiisa wa tawasuduhu dhexdhexaadkiisa waa biictibaari qilati maa yaxrumu bihi wa cadami qilati waxa ku xaaraama miyaa badan mise waxa ku xaaraamahaa yar dhinacaasa laga fiirinaya xadadka weyninkiisa iyo dhexdhexaadkiisa iyo yaraantiisa alcawraatu arbacun cawratu rajuli muطlaqan allah subxana